xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa sarkaal ka tirsan maamulka xabashada itoobiya ay ka dhistay dhulka soomaali galbeed ee ay itoobiya gumaysato oo weerar ku qaaday rag dhalinyaro ah oo ku sugnaa deegaan ka tirsan dhulkaasi tuulada shakisa oo ka tirsan degmada ceelgarri ee dhulka soomaali galbeed ayuu sarkaalku ku dhaawacay wiil dhalinyaro ah iyadoona intaa kadib uu rasaasku kala ceeriyey dad doonayay in ay u gurmadaan wiilka uu dhaawacay intaasi kadib sarkaalka ayaa dalbaday ciidan dheeraad ah iyagoo intaa kadib bilaabay inay raaf u geystaan dadka rayidka ah wiilka dhallinyarada ah oo muddo dhiigbaxay kadib ayaa loo qaaday xarun caafimaad halkaasi oo lagula tacaalayo xaaladiisa maamulka ay dowladda xabshida itoobiya ka dhistay dhulka soomaali galbeed ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ay sii kordhiyeen weerarada ay ku hayaan dadka rayidka ah sidoo kale gobolka doollo oo ka mid ah soomaali galbeed ayaa waxa aysana ka taagan dhibaatooyin ay geysanayaan maleeshiyaadka mustafa cagjar sarkaal lagu magacaabo gaabane ayaa ka mid ah saraakiisha dhibaatada ba-an ku haya bulshada ku dhaqan gobolka doolo waxaana u xidhan in ka badan laba boqol oo ka mid ah odayaasha deegaanka kuwaas oo si gardarro ah xabsiga loo dhigay sidoo kale ciidanka loogu yeero finaas oo ka tirsan dowladda xabshida itoobiya ayaa waxa ay dil iyo dhac ka wadaan deegaano badan oo ka tirsan dhulka soomaali galbeed